idaacadda raadiyo baydhabo oo diyaar la ah injineer sabriye
eedeydaan ma hasantaa xasan jookar bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hiraafayl weybaha ka dhawaada sana qodobada warkaana hiraamnima idaacadda radio baydhabo haanshaanka door korona wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya oo magaalada baydhabo shirhaka gebagabaytay dowladda oo magacoodii guddi duheshiisineed ee gobolka gedo golaha wadatashiga qaran oo hasaaraya jadwalka doorashada iyo go-aano kale lacagta diiwaangelinta musharaxiinta bilaanta oo la dhimi wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weybuuse ku hadlay lacagta la keliyay soomaaliya soomaaliya iyo midooda yurub oo ku wada hadlay horumarinta ganacsiga dalka door akhbaraadka banaanka dhegaystayaal hiraabnimaadun radio baydhabo shanghai banka door corona doorkiga oo dayaha gacmeed isgaarsiineed andri hawada sare hiraafeyle dhegaystayaal weybo arbaa taariikhdan ayaa eta soddonka abriil lamada kun labaatiyo kowkantaasi wahaana qodobadii warkaana hiraabnima idaacadda reediyo baydhabo haanshaanka door koronay dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan hiraafeyle dhegaystayaal wasaaradda walbarashooda dalka iyo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weybaha ka gebagabaytay shir faahfaahinta qodobareedkan weynansii dhammaystiray maxamed cali yunis juuriye wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayaka gebagabeena shir ku saabsanaya wadataladaowka qaabdhismeedka tayodhoorka iyo halbeegyada shirkun oo ku saabsanaya tayada walbarashada weliba uuse dareeray muddo lama maalmoode welibana diiradda la ka saaray sidii leentay ilahay walbarashada deegaanadu agaasimaha waxda tayadhoorka iyo halbeegyada wasaaradda walbarashada xukuumadda soomaaliya maryan zakariya axmed iyo madallo ku hadali welibay la dardaarantay dhammaan dadka u qeybgali tababarkaas welibana ay kala dardaarantay intii shaqada si xoog ee inqobadan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee federaalka way ka go-an tahay howlaha inay daadajiso from federal ilaa iyo state idinkana maxaa naga rabaa agaasime ilaa hooshi ilaa iyo district marka sidii ilaa iskuulka lagu gaari lahay in loo daadajiyo taana waxay ka bilaabanaa horta heer federaalki iyo stateki inay maanta isla joogaan maxaa la dhahaya dhanka tayadan haddii loo imaado hada xiriirkiyaa samaysmay wadaawt xiriir horta cid shaqay karta male anigoo igaranan haddii xafiiskaas kasoo qeylinayo wa dadkiina mataqaani waay communication haddoosan jirin oo fiican wax la qaban kara male teeda kale waxaan isla dardaarmaynaa oon ka dhannahay oo maadaam faatima maasha allah soo koobtay itqaan bilcamal in allaha yuxibu idaa camala axadakum camalan an yutqinhu waa tayadii itqaankii waa tayadii inaan usoo kacdi shaqadaaneeti ilaahay dartiisii aan u qabano ardaygaaseeti oo kulligeena mas-uuliyad naga saaran yahay ardaygaaseeti waxbarashadiisa in la tayeeyo every single person meeshaan fadhiyo mas-uuliyaddiisa saaran tahay qof walbo marka dardaaranka waa qof walba meeshuu soo galaayo inuu si ilaahay ula og u qabto gacmooda jir ayaa wax qabto wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya oo garab ku halaasa wasaaradda walbarashada koonfur galbeed iyo lamaadii maalmood magaalada baydhabo weliba ay ku wadana barnaamijkaas barnaamijkun weliba taabgelyahaye midooda yurub welibana diradda la ka saara ay sililanta ee ilaha walbarashada deegaanada iyo guud ahaan wadanka
sinkuraala geliya dhegeystayaal ciladaas farsama wasiir anaro dowladda oo magacoodii guddi dib u heshiisineed oo arrimaha gobolka gedo xalliyow ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa haweyba uusa magacaabay guddiga dib u heshiisiinta gobolka gedo ee dowlada goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland wareegta xasaare ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo uusa kukuduulow heshiiskii labaatiyo todobadii may lamada kun labaatiyo kowka yaa laka magacaabi guddiga dib u heshiisiinta gedo oo ka kooban afar xubnood oo ku shaltarsan maamul goboleedyada shal eh puntland jubbaland koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyadana jubbaland anrose hanaas oo talo ku sheenow dib u heshiisiinta lang magacaawi ee gobolka gedo ee soomaaliya macalimow afhayeenka xukuumadda iyo sharaxaad kubi waxayna taa barbar socotay ee magacaabis uu sameeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee markii uu arkay ee qodobada sagaal iyo sagaashanaad iyo boqolaad ee dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya markii uu arkay go'aammada heshiiskii toddobiyo labaatankii mey labaatan labaatan iyo kow qodobkiisa saddexaad ee hannaanka xallinta khilaafaadka gobolka gado xubintiisa c oo qeexaya magacaabidda guddiga dib u heshiisiinta gado oo ka kooban dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka oo aysan ku jirin jubbaland markii uu tixgeliyey baahida loo qabo in la dardargeliyo geedisocodka doorashooyinka markuu garwaaqsaday inay muhiim tahay in dib u heshiisiinta la sameeyo arrimaha gado ay aad muhiim u tahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliya waxa uu magacaabay qodobka koowaad magacaabis xubnaha hoos ku qoran kow mudane maxamed cali caadle wasiirka arrimaha gudaha ee hirshabeelle labo maxamed cabdiraxmaan dhabanacad wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalk ee puntland axmed madoobe nuno wasiirka wasaaradda qorshaynta ee koonfur galbeed soomaaliya iyo aadan cusmaan xuseen wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee galmudug qodobka labaad xubnaha guddiga waxaa la farayaa in si deg dega ay u howlgalaan una bilaabaan arrimaha dib u heshiisiinta iyagoo la tashiyo la samaynaya dhammaan dhinacyada ay dib u heshiintu ay qusayso qodobka saddexaad guddiga marka ay howlahooda gudanayaan waxaa hagaya go'aanadii toddobaaaankii mey ee qodobkiisa saddexaad qodobka ugu dambeeya oo ah qodobka shanaad xeerkan wuxuu dhaqangelayaa marka uu saxiixo ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waana uu saxiixay wabilaahi towfiiq
weli warka hiraabnama ee reediyo baydhabo haya dhegaystayaal la socotaan golaha wadatashiga qaran iyo hasaari jadwal doorasho iyo go'aano kale golaha wadatashiga qaranaya way bahasaareen jadwal cusub oo landeji doorashada soomaaliya iyo go-aano iyo deeren ku deeren shirka arrimaha doorashooyinka ee kuweeldhado doonaan magaalada kuweeldhadan magaalada muqdisho ee caasimada dalka jadwalka cusub ee doorashooyinka ee la xasaaray iyo way baandhiganayay in doorashada madaxweynaha dalka iyo dalka kudhiida tobanka oktoobar labada kun labaatiyo kowka jadwalka guud iyo sidaan qoranay kow tababarka iyo doorashada guddoonka guddiyada doorashada ayaa hadhiye soddonka juun ilaa shanta julay labada kun labaatiyo kowka lama diyaarinta goobaha codbixinta doorashada ayaa lahka gebagabeeyi doona labaatiyo sideeda julay labada kun labaatiyo kowka saddex doorashada xildhibaanada agaalka sare yalanqoonday in laka qobada labaatiyo shanta julay labada kun labaatiyo kowka afar soo xulista iyo diyaarinta ergooyinka doorashada ee codeeya xildhibaanada golaha shacabka yalaha ka gebagabeeyi doona tomiyo shanta julay ilaa tobanka agosto labada kun labaatiyo kowka shan doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya yaa dhiyi doonta tobanka agosto ilaa tobanka sebtembar labada kun labaatiyo kowka lix diyaarinta xildhibaanada iyo doorashada guddoonka labada agal ee baarlamaanka soomaaliya yaa dhiyi doonta anka dambeyntii labaatanka sebtembar labada kun labaatiyo kowka toddoba doorashada madaxweynaha dalka ee soomaaliya yaa dhiyi doonta tobanka oktoobar labada kun labaatiyo kowka golaha wadatashiga qaran iyo dhinaga kala sheegay in iyadoo la tixgeliyo codsi kakooy bilaanta soomaaliyeed ayaa boqolkiiba soddon la dhimo doona bilaanta soomaali ayaa boqolkiiba soddon laku dhimo doona khidmada laku qaado bilaanta sharaxan baarlamaanka labada aqal ee soomaaliya sidoo kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo ku duulow heshiiskii labaatiyo todobadii mey labada kun labaatiyo kowka iyo magacaawi guddigan ah una korha ka wada sheegnay macalimow sharaxi wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa weyba usa sheegay in soomaaliya lacag la kelaya mar usa la weydiiyay yaa sidan ka jawaabi
okay lacagtaas laynagu lahaa ee diyadu inagu lahayn oo saddexda guruub ee kala duwan saddex kooxood inagu lahaayeen waxay shan bilyan iyo saddex boqol qolooyinka laydhaha hay-adaha ee adduunka ee lacagta waxay inagu lahaayeen lacag fara badan bay inagu lahaayeen oo laakiin kuwa kale ka yar one bilyanina meelaha inagu lahaayeen baan filaya one bilyan one bilyan one bilyan carabtaa iyo one bilyan institutionskaasa iyo saddex bilyane waxoogaa toban wadan oo ku bahoobay baris club ayaa inagu lahaa lacagtaa markaad iskusoo wada keenkeento boqolkiiba shan iyo konton waa la dhaafay markaad isku wada keenkeento institutionka qaar baa sagaashan dhaafay qaar baa siddeetan dhaafay laakiin minimum qolo walba waxaa inay boqolkiiba konton dhaafto way dhaafeen now arrinta meesha ku taa markaa waxaa weeye deen cafitu laba qaybood bay tahay maalintaad soo bilowdo ilaa decision pointkaad gaadho oo decision pointka waxaa weeye maalinta qaraar qaadashada ya ama go-aan qaadashada laga go-aan qaadanayo oo maarsiina dhaaftay hayd halkaa marka laga soo bilaabo ilaa halkaa qaybi waa taa qaybta kale halkaa marka laga bilaabo ilaa waxaa la yidhaha dhamaystirka completion point labadaa qaybood bay qaybsataa maalin keliya haddii lagaa wada dhaafo waxaa la ogaaday yana qaanuun bay ka socotaa maalin keliya haddii lagaa dhaafo waxaa la ogaaday dowladdii inay dareento inay madax bannaan tahay inay berrito intii in leeg soo qaataanoo deyna oo dabeetana laba sano dabadeed haddana dhibaatose marka ilaa ay wadada ku dhacaan oy labadaa qayboodba dhammeeyaan laga wada dhaafi maayo laakiin xaqiiqadu waxay tahay waxaa wey maantadaan wada hadlayno ya taskii ugu dambeeyey ama imtixaankii ugu dambeeyey lanaga qaaday mid wax walo loo baahnaba waan fikranay ya oo ahayd saddex weeg horteed soo mahayn saddex weeg horteed imtixaankii waan ka soo baxnay waa ka kalean u gudbaynaa marka ka kalean u gudbaynaa marka waxaan filaynaa waxaa weeye innaga waa sanadka soo socda ya labaatan labaatan iyo laba ama labaatan labaatan iyo saddex ayay ku eg tahay ya oo program baan ku jirnaa iminka imtixaankaasa anigu waxaan idhaha masters degree baan samaynaynaa ya tii kale waa soo dhamaynay tanaan samaynaynaa taana labaatanka waa yani waxyaalo fara badan oo complicated baa ku jira oo ciddii faahfaahin u baahan loo sharixi karo inaad beri dhammayso inaad inaad inaad dib usii dhigato dana badan baa ku jira ya haddaad beri dhammayso dana badan oo kaa gu-i lahaa baa jira labadaad markaa isku miisaamaysa goorta adiga kuu fiican inaad iska dhammayso yani waa arday lacag haysta scholarship ka soo qaad oo dabeetana master degree scholarship loo siiyey lacaga fara badan baa la siiyaa laba sana haddaad sii joogto lacag way kuu socon soo maha laakiin aad lix bilood ku dhamayso way kuu dhamaatay dooradoo shaqa doona weeyaan marka labada inaad isku miisaanto ayay ayay noqonaysaa ugu dambeyn inagu waxaan ku dhammaynaynaa laba kun iyo saddex iyo labaatan dii ilaha idhaa on our own noqonaynaa aan cid walba ka fara baxaynaa
hadalka wasiirka wasaaradda wal maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya hayaha ka eede hele shacabka soomaaliyeed inta badan iswada weydiiyeen su-aal eh lacag anteese la-eg dalkaana la kaleeya weli warka hiraabnima reediyo baydhaba ayaa dhegeystayaal la socotaan soomaaliya iyo midooda yurub iyo kuwada hadalay horumarinta ganacsiga dalka wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane khaliifa cabdi cumar oo isugu heliyay agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga cabdicasiis ibraahim aadan iyo habka fogan aragga kala hadali madaxa ku socota midooda yurub iyo hay-adda yunido ee soomaaliya kulanka iyo lagu hadalay horumarinta ganacsiga dhexe iyo kan yaryar ee dalka wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya khaliif cabdi cumar oo meelaas ku hadli iyo midooda yurub iyo hay-adda yunido bahwaybowsa ka bogaade dadaasha horumarinta ganacsiga dalka isaguna sheegay in mar warba diyaaragayn wal kastoo la kormari lahay ganacsiga dalka soomaaliya reediyow baydhaba ee beledka baydhabo dhegeystayaal iyo warkasinka kooyahaya akhbaaraadka banaanka turkiga iyo dayax gacmeed isgaarsiineed hawada sare andaradonta madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ordigan yooiba usa sanadka socda hawada sare andala doonaya dayaha gacmeedka tirsat lih ee satellite wayba usa meelaas ku sheegay munaas wayba us hadalkaasi isa ku sheegay munaasabada howlgelinta dayaha gacmeedka kale ee tursat shan ee oo shalay lakaqabodi degmada golbas oo labaatan kilomitr dhinaca koonfureed ku toosan caasimada turkiga ee ankara ordigan yowayba uusa tilmaamay in turkiga uusa ku mid noqdo doono tumanka wadan ee caalamka saarow dayaha gacmeedyada isgaarsiinta iyadoo dayaha gacmeedka tigsat shan ee uusa hawada landira doono isuna gebagabada sanadkan lamada kun labaatiyo kowka waana ku shaqeeyi doona dalal kayaala yurub bariga dhexe inta badan dalalka africa iyadoo seenka jarna bariga iyo koonfurta africa dhinaca kale dayaha gacmeedka kale ee shalay munaasabadiis la dhaki yousuna biidoon yoleri adeegyada buux adeegyada baain adeegyada adeegyada ambaahyin dalalkan korona koosnay warkii dhegeystayaal duhurnimaadun radio baydhaba aysiin beledka baydhabo kala socoteen anta iyo niinka ege warka way xasaareentan asiin ku jeedyahay anagoe siciid maxamed nuur sabriye warkanku kale lamida dhegeystayaal anti markale hawda dib uun kulmaan ammaanaalla
barwaago qubatay lakubulqaasay bulshida ku oombatiya raadiyo baydhabo baabshaykiima ee walbilaa